suldaan siciid axmed oo ah wiil soomaaliyeed oo dhallinyaro ah oo horey uga tirsanaa xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada helsinki ee dalka finland ayaa noqday soomaaligii iyo afrikaankii ugu horreeyeyba ee ku biira baarlamaanka dalkaas suldaan oo afar labaatan jir ah ayaa qaxootinimo ku tagay dalka finland isagoo afariyo toban sano jira horey ayuu ugu tartamay booskan kaalinta labaadna ayuu galay waxaa u suura gashay haatan in kursigaasi uu ku fadhiisto kadib markii xildhibaankii ku fadhiyey loo doortay baarlamaanka yurub kursigaasina uu sidaasi ku banaanaaday maxamed colaad xasan ayaa suldaan khadka telefoonka kula xiriiray magaalada helsinki ee dalka finland wuxuuna ugu horreyn weydiiyey dareenkiisa ku aadan xilkan waxa weeyaan dareenkaygu aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan dareemayaa mas-uuliyad aada iyo aada u culus oo ka culus mas-uuliyaddii hore ee markan ahaa xildhibaanka golaha deegaanka iminka waxaan dareemaya mas-uuliyadda in aada uga culus tahay maadaama aa shan milii bad baarlamaanka u fadhiyo waana farxad bay tahay waxaan dareemayaa dadka wadanka usoo guuray ama usoo qaxay ee madoobka ee soomaalida ah iyo muslimiinta o dhanna inay u tahay farxad weyn u tahay wa waa gartay marka jagadan xildhibaannimadii aad ku guulaysatay ee lagu maaragtay aad aad baarlamaan ku biirayso ma xubin aad u tartantaa mise waa lagu magacaabay waa xubin aan u tartamay marka waxaa waxa jirta markii horean tartamay mana soo bixin waxaan noqday silsugaha koowaad baan noqday xubintii iga horreysay ayaa hadda waxaa loo doortay baarlamaanka yurub markaa saasuu igu banaaday jiradii baarlamaanka aniga wa waa gartay waa markii ugu horreysay oo qof soomaali ah uu ka mid noqdo baarlamaanka dalka finland maxay uga dhigan tahay arrintan soomaalida dadka madow muslimiinta iyo guud ahaan qaxootiga waddankaasi finland yimid waxay uga dhigan tahay sharaf fara badan waa soomaali keliya maaha waa markii ugu horeysay qof afrikaan oo baarlamaanka galo marka waxaan dareemayaa mas-uuliyad aada fara badan hadday noqoto muslimiintii hadday noqoto dadkii midogaha hadday noqoto minoritiga oo dhan kasoo jeedaan waddanka hataa kasoo jeedaan guud badan bay u tahay sidoo kale waddanka o dhan bay sharaf u tahay guud u tahay iminka ilmo kasta waddanka ku koray wuxuu arkaya dad sida u eeg la kalara la diina la midaba la luqada oo meelihii go-aanka laga gaarayay go-aamadii samaynaya waxaan dareemayaa inay farxad weyn tahay dadka ila soo hadlayay iyagaaba iga farxad badnaa oo ilahaa maanaa seexan ila xalasa farxad marka waxaan dareemayaa aada faraxsan haddana waxaan dareemaya hadda culays aada fara badan isugu fuulay oo mas-uuliyaddii hore ee xildhibaanada golaha deegaanka iminka mas-uuliyadda golaha baarlamaanka xubin baarlamaanka finland aad ku guulaysatay marka laga soo tago waxaa kaloo aad ah tahay qof soomaali ah maxaad ka bedeli kartaa bay kula tahay xaaladii soomaalida ee dalka finland
waxaan ahay qof soomaali ah asalkiisu soomaali yahay laakiin mataliya waddanka finland oo dhan shan milyan iyo badh baarlamaanka u fadhiya ha noqdo cadaan ha noqdo madow ha noqdo finish ha noqdo soomaali laakiin dadka soomaalida anugaan kasoo jeedo baahiyahooda khaaska ah de waxay helayaan qof baahiyoodii khaaska ahaa wax ka qabta dowladdii horgeeya xisbigayga dowladdii ku jira wasaaradaha waddanka ugu fiican baan gacanta ku haynaa markaa dadkaygii baan go-aankoodii hadalkoodiiaan meel fiican gaarsiinaya iyo baahiyahoodi inay shaqo helaan inay dadka waddanka xuquuqdooda soo gaarsiyo dadka la sinaadaan hadday noqoto ganacsatadooda hadday noqoto ardaydooda hadday noqoto kuwa bilaa sharciga waddanka soo gelaya markaa kole wax badan baan dareemaya inaan qaban karno waa gartay marka maxaad ku dhihi lahayd dadka kale ee soomaalida ah ama dalalka reer galbeedka ama scandinavianka ku jooga ee raba inay siyaasadda ku biiraan maxaa talo aad siin lahayd oo si ay uga gaashaantaan caqabadihii idin soo maray ilaa halkan maaragta aad soo gaartaan waxaan oran lahaa taladeedu waxa weeyaan hadda anigu dee nin dhalinyaraha waan ahay laakiin siyaasadda finland ma ku cusbi waxaan soo qabtay xilo kala duwan baan soo qabtay tiramki labaad baan marka hore soo galay golaha deegaanka iyo caasimadda finland xisbigayga waxaa noqday qofkii ugu horreeyay waddanka finland ajaanaba xisbi talada xayo madax ka noqday baan noqday marka siyaasadda meelo badan baan soo qabtay taa darteed baa imanka kule keentadeena baarlamaankii aan galo marka waxaan oran lahaa dadka meel kastay joogaan soomaaliya wax kasta oo rabtaan waa noqon kartaan haddii idinkeedii ka go-an tahay siyaasadda weli markaad meel meel saraad hiigsanayso waa sida orodka marathonka kale weeyaan maaha wax hal mar markiiba la gaarayo maaha waxay u baahan tahay sabar iyo adkaysi fara badan bay u baahan tahay waxaan oran lahaa dee dhexdiina ha iska tartamina oo qof kaloo kulo wadanaha la tartamin la tartama dadka wadamada aad joogtaan jooga ee cadaanka ay kuraasta kuraasta fadhiya ee siyaasiyiinta ah codka ka doonta dadka waddanka oo dhashay majority-ga ah dadka waddanka jooga haydii arkaa inay inaad tihiin siyaasi dantooda mateli karaya markaa sidaasa ku noqon kartaa siyaasi hadhow dadkiisina anfaca kaasi waxa uu ahaa suldaan siciid axmed oo ka mid ah baarlamaanka dalka finland wuxuu u warrameeyey maxamed colaad xasan